xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki moon ayaa ansixiyey magacaabisa cusub ee peter de klerk oo noqonaya ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya unsom masar baan ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale de klerk uu u shaqeyn doono isuduwaha qaramada midoobey ahna xiriiryaha arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobey iyo barnaamijka horumarinta u n d b mas-uulkan cusub ayaa u dhashay dalka netherland wuxuuna bedelayaa philip lazarani oo kasoo jeeda dalka switzerland kaasi oo dhowaan baneyn doono booska isagoona la sheegay inuu ku biirayo xafiiska qaramada midoobey ee libanaan xogayaha guud ee qaramada midoobey ban ki moon ayaa kaga mahad celiyey philip lazarani shaqadii adkeed uu ka qabtay soomaaliya sidoo kale sarkaalka cusub ee de klerk ayaa u rajeeyey inuu khibrad ayuu u rajeeyey inuu khibradiisa ku biirin doono maareynta habka siyaasadda horumarinta ammaanka iyo maareynta howlgallada deg dega iyo kuwa kale ee ka jira soomaaliya danjire bete de klerk ayaa soo ayaa soo qabtay shaqooyin badan oo dhanka qaramada midoobe ah isagoona soo noqday ku-xigeenkii xogayaha guud ee qaramada midoobey ee howlgalka xasilinta haiti